Wasaaradaha Cadaaladda iyo Amniga ee Jubbaland ayaa si wadajir ah kulan muhiim ah ugu yeeshay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray horumarinta arrimaha cadaaladda iyo amniga, iyadoo la isla eegay caqabadaha jira iyo fursadaha lagu xoojin karo adeegyada la xiriira garsoorka iyo sugidda amniga bulshada. Kulanka oo ahaa mid bilo ah ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradaha cadaaladda iyo amniga, hay'adaha ka shaqeeya amniga iyo cadaaladda, wakiillo ka socday hay'adaha caalamiga ah iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Kulanka markii uu soo idlaaday waxaa faahfaahin ka bixiyey kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo dhaqaalaha dhaqane Maxamed Xuseen.
dalkan ma aha shirkii ugu horeeyey coordinationna meeting ayaa jiray ee bishii aan soo dhaafno abril kan waa kii saddexaad Eh, qodobada looga hadlaayana waa amniga iyo cadaaladda oo maaragtay eh, degmada kismaayo eh, laamaha ay quseyso iyo bahda cadaaladda iyo amnigaba inaan xogaha iska wareysano Eh, annagoo kasii duulayna xogihii hore iyo action pointyadii hore oo last, last meeting aan maaragtay galnay aan iska falaqeyn doono Eh, si ay nooga soo baxdo aragtiyo ku aadan inaan horumarin karno baxda cadaaladda iyo amniga Eh, sidaas darteed eh, waxaan insha allahu noo daadiin doono barnaamijka maxamed daahir oo noo soo joodin doono eh, eh, maaragtay presentationno ku saabsan amniga iyo cadaaladda idinkana insha allahu fikradiina iyo ab- updatekiina insha allahu waa loo baahan yahay eh, si aan iskugu darno oo maaragtay aan meeshaas oga soo saarno wax muhiim u ah Kulankan bilaha ayaa waxaa ujeedadiisu tahay xoojinta wada shaqaynta wasaaradaha, xalinta caqabadaha jira iyo sidoo kale dejinta qorshayaasha lagu horumarinayo wada shaqaynta wasaaradaha iyo sidoo kale horumarinta cadaaladda, laamaha garsoorka iyo amniga.